halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban iyo weliba hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiis koob iyo tobanka bisha disembar sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddeenna fiidnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya sahra cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
sababta ay yani cudurkan hadda yani degdegaa sax u baahsan oo u dhacay kama hordhici karno laakiin waxaa jira shaki ah in biyuha aalka bacdamaa hal eriya ay u badan tahay waax oo layidhaha waaxda joongale
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir xasan maxamed xuseen muungaab oo ka hadlaya dad muqdisho uu ku haleelay xanuun aan la aqoon इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पाकिस्तान जाऊंगी और यहाँ पर तो मैं यानी अपनी स्टडीज़ में मसरूफ aad ayaan u faraxsanahay abaalmarintanna waa mid ku weyn dalkayga iyo shacabka intaba taasi waxay ahayd malaala yuusuf zay oo ah gabadh u dhaqdhaqaaqda xuquuqda waxbarashada gabdhaha una dhalatay dalka Ba- bakistan oo la guddoonsiiyey biladda noobelka waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyada dooda gaaban iyo qodobo kale waa barnaamijkeeni dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ciidamada booliiska magaalada hong kong ayaa waxa ay xireen mudaaharaadayaal diiday inay ka tagaan goobihii ay ka socdeen dibadbaxyada dimuqraadidoonka ahaa maantoo khamiisa tobaneeyo ka mida dadkii iska dhega tiray amarada booliiska ayaa laga raray goob ku dhow xarunta dowladdu ay ku leedahay magaaladaasi oo mudaharaadyadu ay joogeen wax ka badan toddobaatan iyo shan maalmood kadib markii ay booliisku soo saareen dignino arrinkaasi quseeya ayaa waxa ay bilaabeen in ay halhal u qabqabtaan dadkii ay goobta ugu yimaadeen iyadoo dibadbaxyo kalena ay dibadbaxyada kalena ku dhawaaqayeen hadallo dhiirigelin u ahaa kuwa la qabqabtay dadka la qabqabtay waxaa ku jira sharci dejiyaal arday iyo sidoo kale dad iyagu qabanqaabiyo u ahaa dibadbaxyadan welise ma cadda tirada rasmiga ah ee dadka la xirxiray tan iyo wakhtigan habeennimadii markii la gaaray xalay ayaa booliiska magaaladaasi waxa ay nadiifiyeen inta badan teendhooyinkii yaalay hareeraha waddooyinka iyo dhagaxyadii dhufasyada ay ka dhiganayeen dadka kuwaasoo inta badan go'doomiyey waddooyinka waaweyn ee isku xira magaaladaasi madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan maraykanka dick jeny ayaa sheegay in hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a ay qabatay shaqadii looga baahnaa in ay qabato oo ah rab- rabitaankii aqalka cad kaas oo ujeeddadiisuna ahayd inay samayso qorshe su-aale lagu weydiinayo dadka looga shakisan yahay falalkii argagixiso ee lagu soo bartilmaameydsaday dalkan maraykanka sebtembar koob iyo tobankeedii jeny ayaa u sheegay telefishinka fox news shalay oo arbaco ahayd in qorshahan loo dejiyey in lagu qabqabto kuwii ka mas-uulka ahaa weerarkaas islamarkaana la hubiyo inaan mar kale dalkan maraykanka weerar noocaas ah lagu soo qaadin jeny ayaa sheegay in c i a ay mudan tahay sharaf intaas ka badan hase ahaatee aanay istaahilin in la cambaareeyo isaga oo daba socday warbixintii uu sii daayey golaha senatka maraykanku taas oo ku tilmaamtay habka weydiimaha loo sameeyey in ay ahaayeen kuwo dhaafay xayndaabkii sharciga islamarkaana ku guuldaraystay in lagu kasbado xogo muhiim ah falastiin ayaa waxay u baroor diiqday dhimashada wasiir falastiini ah iska hor imaad ku dhex maray daanta galbeed ciidamada israa'iil arbacadii shalay ahayd kumanaan falastiiniyiina oo uu ku jiro madaxweynaha halkaasi maxamuud cabbaas ayaa isugu soo ururay amaba isugu soo baxay raamallah oo ay uga qayb galeen aaska zayd abu ayn israa'iil ayaa ciidamo amniyo dheeriya waxa ay geysay daanta galbeed iyadoo ka cabsi qabta inay dhacaan dibadbaxyo cusub oo lagaga falcelinaya dhimashada abuucayn dhakhaatiir falastiiniya ayaa waxa ay sheegeen maantoo khamiisa in meydka abuucayn uu muujinayo inuu u dhintay wax lagu dhuftay halka israa'iilna ay sheegtay inuu u dhintay xanuun kaga yimid wadnaha oo deg dega afhayeenka wasaaradda difaaca israa'el peter lenor ayaa waxa uu sheegay in milatarigu uu baarayo sida ay wax u dhaceen iyadoo dhinaca kalena xooga ay saari doonaan sidii ay uga hortegi lahaayeen xiisado yimaada qof isa soo miidaamiyey ayaa weerar ku qaaday gaadhi bas ah oo siday ciidamo u dhashay dalka afghanistan waxaana weerarkaas ku dhintay lix askari saraakiil ayaa sheegtay in qofka isqarxiyey uu lugeynayay markii uu maanta weerarka qaaday ugu yaraan toban qof ayaa dhaawacmay oo ay ku jiraan dad rayid ahi daalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan maleeshiyaadka daalibaan ayaa kordhiyey weerarada ay ka geysanayaan kaabuul iyaga oo bartilmaameedsanaya ciidamada afghanistan iyo weliba kuwa reer galbeedka
habeen wanaagsan waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o ed oo idinkaga imaanaysa magaalada washington degmada yaakshid ee magaalada muqdisho in ka badan toban qof ayaa dhimatay dad ka badan toddobaatan waxaa la dhigay cisbitalka magaaladaasi kadib markii uu haleelay cudur aanan la garanayn caashe ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxa ay kula xiriirtay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab waxayna ugu horreyntii weydiisay sida ay wax u dhaceen caasha waad mahadsan tahay dadkii waanba dhex taagannahay ba hadda konton iyo toddoba ruux oo bukaan ah konton iyo lix ayaa hadda maarata bukaan ah maxay kuu sheegayaan ka geeriyootay isbitaalka carafaad dadkii hadda dhex taagan oo la joognaa iyo heladoodii yacni arrinta ah sababta ay yacni cudurkan hadda yacni degdega saa u baahsan oo u dhacay kama hordhici karno laakiin waxaa jira shaki ah in biyuha aalka bacdimaa hal area ay u badan tahay hal waax oo la yidhaha waaxda jungale waxaa jira in biyahaas xaggooda inuu ka imaatay markaan markaan biyihii ma jermis iyo waxbaa ka dhashay masumaysan yihiin weli arrintaas baaritaan ayay ku jirtaa oo dadkii in dhacaankoodii intii la qaado maxaan ku dhilahay lasoo ogaado lasoo baaro ama biyihii laftirkoodii teesto lagu sameeyo lasoo ogaado ayaa maxaan ku dhihi lahay lagu ogaa karaa marka hadda ilaa haatan dhakhaatiirta laftirkooda waxay leeyihiin hay-adda w h o oo kale ayaa biri yani maanta waxay qaaday maxaa dhacaanka dadkii markaan baaritaan ay kusoo sameynay way soo celinaya annagana ceelka ceelasha biyaha oo aan xirnay ereadaas ceelashadeeda albaabadaan waan xirnay biyahoodii teesta lagu soo sameeyaan ka shaqeynahaynaa marka weli caashoy ma ku dhihi kari dadkan sababtaa cudurkan dhacay xilliga haddaan hordhac laakiin baaritaan ayaa la wadaa marka sidaad sheegteen ceelashii laga shakiyey ee dadkuna ay sheegeen inay biyo ka cabeen oo u malaynaya in ceelashaasi laga raacay hadda way xiran yihiin oo waa la xiray
ceelashi waan xirnay maanta waxaan isugu yeernay markaan dadka gurmig u fidinoon isbitaalada aan gelinay kadib waxaan isugu yeeray hay-ad la yidhaahdo hay-adda horumarinta ceelasha iyo milkiilayaasha ereyadaas ceelashaas ayagu lahaayeen iyo maxaan ku dhihi lahay dhowr hay-adood wasaaradda caafimaadkana xubno kamida way noo imaadeen xarunta gobolka waan kulanay isla markaa waa marrada aan soo saarna waxaa u warreeyay in horta ceelasha ereyadaas la xiro iyo sidoo kalena in dadka ceelasha yacni ceelasha kale ku dh ka fogfog dadkaasi biyo looga looga soo xiriiriyo dabadeedna baaritaan degdega annagana biyihii aan inteysa ku sameyno dabcan dowladda hoose ee muqdisho hadda waxaa u dhamaystirma mashruuci shaybaarkii maaragtay lagu baari lahaa ceelasha laakiin weli ma rakibno biyihii aan qaadayna dibadaan geenayna maalmo kan kusoo celinaa ceelasha marka areada waaxda jungale waan xirnay marka ugu dambeyntii laakiin hadda ma ku dhihi karo yacni ceelashaasay ku sumoobeen hadda ma ku dhihi karo laakiin bacdamaa laga shakiyey oo kiiska hal area oo u badan yahay ayaan anagana tallaabadaas qaadanay si ay xaaladii aan hore ugu soo soconin waa tahay guddoomiye waktiga ayaa nagu yar su-aasha ugu dambeysa waxay tahay dadka degaanka maadaama ceelashii aad xirteen dadka degaanka degan ma u sheegteen biyihii laga yaabo inay kaba soo dhaansadeen ceelashaasi inaanay isticmaalin oo iska qubaan ma u sheegteen dadka degaanka xiriirkaas ma la samayseen waan u sheegnay waaa waxaa aada u shaqeyni wahaya maamulkii degmada iyo shaqaalihii dawladda hoose waa maamuladii dacwaaxihii dadkina waa wacyi gelinay haddana waaba dhex taagano waa aniga kule isbitaalka carafaad aan dhex taagano dadkina waan kuwa saakana wacyigeeda aan la tegay waan tegey markaan dadkii inan biyihii xataa ay ka dhaafeen iska joo iska joojiyaan hay-adda oo yacni horumarinta ceelasha oo ceelasha dhan ay ku midaysan yihiin say sheegeen ayana waxaan ku amarnay in yacni ceelashooda kale ay dadkaasi biyuhu soo dhaamiyaan maxaa la ceelasha hadda aan xirnay ilaa laba kun oo qoyso ay siinayeen biyuhu marka laba kun oo qoyso biyu biyihii laga jaraa iyaga laftarkeeda waxaa ah musiibo kale markaan hay-addii inay iyada daboosho anagana si degdega aan biyihii usoo baarno dabcan ayaan sidaasaan waajibaadka u kala qaadanay iyo in gurmud loogu fidiyo isbitaaladii ay dadkaa la geeyay haddana haddii aan yani nambarka imaanaya hadda isbitaalada aad ayuu u yar yahay tallaabadaasaa kala qaada kadib oo hadda isbitaalka carafaad aan taagan oo kale ilaa iyo laba qofood camal gadaal laga keena maanta marka sidii hadda saacadka u bilaabatay nambarkii culus ahaa ee naxdinta lahaa hadda yacni uma soo dhicuu haya bukaanka ma garat aad baad uma teeda kale aan ku cadeeyo dadkina markaan dhakhaatiirta su-aale dadkii daawooyin ku warreeyey la siiyay alxamdulilah jawigooda aad u degan yahay yacni dhimashaduna aaday u yartahay hadda isbitaalka carafadana dhex taagana konton toddoba ayaa la keenay laba kaliya ka geeriyo inta kalena jawigooda waa degan yahay anigaaba dhex taaganba kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramayay caashe ibraahim aadan caashe cuud haddaba mid ka mid ah dadka uu xanuunkan aan la aqoon asiibay ayaa v o a u sheegtay inay cabbeen biyo ay u malaynayaan in ay sumaysnaayeen taasina ay horseeday in in ka badan ama ku dhowaad ilaa toban qof ay naftooda ku waayeen xaliimo xasan oo markaas cusbitaal ka soo baxday ayaan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay xanuunaa isusayna qabta haddana isu fiicanna markii ugu horreysay aad xanuunka dareentay maxaa kugu dhacay alaasay xanuuntay waa shubnay kadibna anoo muntada aan baartay marka isu fiican hadda alxamdulilah maxaad isticmaashay markaa marka aad calool shubanka iyo xanuunkaasi kugu dhacay ilaa waxtaas adan isticmaalna ma jiraan biyahaas bishaa dagalka ka sikishan yahay anigama ilaah waa xanuun koralla ilahay ka keeno laakin dadka waxu aaminsan anoo biyaha xanuunka keeno waan gartay marka dhammaan dadkan
habiina yahayd habiina ama dilacada waa la jiifaa sooma waan gartay marka dhama biyahana xagay ka yimaadaan biyahana cabteen miyaan ahayn kuwan caadiga ee dadku isticmaalo caadi waa ceela ka imaadaan laakiin ceelka tiboodin oo laakiin dhowr sano meel ku ciri ayaa lagu tallaalay oo wasaq wasaqdi ay dadka cayeen waan gartay marka dhammaan dadkani biyahaasay cabeen inta aad adigu og tahay wasaqda oo oo intaas kudigi sibeedinka wasaqda kafadaas cabinina lama dhihin oo lama wargelin dadka marka ilaa hadda imsaad og tahoo dadkii dhintay intaad og tahay adigu carruur yaryaraa ama meelahan diriseena laga siiyo laakiin dad waaweyn oo badanaa dhintay dhigo isbitaalada ku dhintay waan gartay marka dadkiina kale ee ma garanaysaa goobta ku xanuunsaday ee adigu aad ka mid ka ahayd imse wey iyagu iyaga wax tiraama ka haysaa maya hadda xataa kama hayo macana iminka xaaladaada bal iiga waran okay hadda waa fiican aniga alxamdulilah ilaahay inan celi maalin walba biyahan ma isticmaali jirteen mise xilligan unba idinku horreysa wallahi biyo oo qafiifan oo jiran oo maweysa waxaa ladhahaa iska cabna laakiin badan ay iska dhigta cabna iska macaan biyo dana dhanaan una iska la iska cabaayo magaaladu iminka xagee biyaa ka cabtaa ceelal badanaa ku yaala magaalada ceelal badanoo dhowr ceelaha ku taa laakiin ceelkaasay dadka eedsado ceel diriseena ahaa wax wallaahi laga soo hoqeejin doona naas kala meel lalaatan weli laga soo hoqeejin xaliimo xasan oo markii ay ka soo baxday cusbitaal kadib markii uu haleelay xanuun aan la aqoonsanin khadka telefoonka iigu warramaysay halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaaliya waxaaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad la socotaan weli v o a washington malaala yuusuf oo ah gabar u dhalatay dalka bakistan una ololeysa waxbarashada gabdhaha ayaa noqotay qofkii ugu da-aada yaraa ee ku guulaysta abaalmarinta nobel peace briska iyadoo abaalmarintaasina uu la qaatay kailesh sayitharti oo isna u dhashay dalka indiya haddaba malaala yuusuf ayaa waraysi khaas oo ay siisay idaacadda v o eda laanteeda afka urduga waxaa la yeelatay madeha anwar waxayna ugu horreyntii weydiisay sida ay dareentay abaalmarinta la guddoonsiiyey waxaa lagu siiyey abaalmarinta aadka u qiimaha badan ee nabadda ee noobeelka ka waran dareenkaaga ku aadan marxaladan इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पाकिस्तान जाऊंगी और यहाँ पर तो मैं यानी अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ हूँ एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए छुट्टियाँ मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तो वहाँ जाने का प्लान है और अपनी मुल्क की खिदमत करनी है क्योंकि मुझे अभी वो वक्त याद है जब aad मैंने- ayaan u faraxsanahay waana mid ku weyn guud ahaan waddanka in nala guddoonsiiyey abaalmarinta nabadda sababtoo ah caalamka waxaannu ku leenahay magac dheer abaalmarinta nabadda waxay sidaa fariin aad u muhiima oo annaga nagu socota iyo in dadka reer bakistaan ay yihiin kuwa doonaya nabadda oo ay taageerayaan waxbarashada abaalmarinnada waaweyn waxa ay keenaan mas-uuliyad weyn intee in la eg ayaad dareemaysaa in aad diyaar u tahay mas-uuliyaddan तो एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़्यादा हुआ है ग्यारह दस ग्यारह साल की थी जब मैंने ये कैंपेन शुरू किया था तो अब तो सात आठ साल हो गए हैं बीच में अ, तो अ, मेरा बहुत अच्छा naftayda experience waxaan हुआ है।
dhisayay muddo dheer ma ahan mas-uuliyadda abaalmarinta nabadda ee noobeelka ee laakiin waxay ahayd mas-uuliyad iga saaran in aan u adeego bulshadayda bakistaaniyiinta ah iyo waxbarashada carruurta sharaftan ayaa mas-uuliyadda is saaran dhab ahaantii kordhisay hadda waa inaan shaqo badan qabtaa si aan u hubsado in ilmo kastaa uu helayo waxbarasho waxaan aaminsanahay in dadka reer bakistaan ay horumar ku gaari karaan oo keliya marka carruurta bakistaanka ah ay helaan aqoon durugsan oo sarraysa inkastoo guud ahaan dadka bakistaan ku sugan ay ku faraxsan yihiin inaad heshay abaalmarintan haddana sidaad adiga qudhaadaba og tahay waxaa jira dhaleecayn ka imaanaysay kuwa dhahaya in aadan malaha astaahelin abaalmarintan waxaad tahay qof aad u da'yar maxaad ka dhihi lahayd arrintaasi गुलमकई तो अपनी कहानी बता रही थी दुनिया को कि स्वाद में यही हो रहा है दहशत गर्दी है स्कूल तबाह हो रहे हैं लड़कों के हकूक छीने जा रहे हैं लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती तो उन्होंने तो हकीकत khibrad dheer और ayaan leeyahay मालूम न था कि ये हकीकत- waxaa qiyaas ahaan laga joogaa toddobo ilaa iyo siddeed sano tan iyo markii aan bilaabay ololahan aniga oo qiyaas ahaan toban ama koob iyo toban jira sidaasi daraaddeed khibrad ayaan u leeyahay dhaliisha iyo mahadnaqa labadaba waa qayb ka mida nolosha dhaleecaynta qaar waa mid wanaagsan waxbaadna ka baran kartaa waxaan rumaysanahay in weli guud ahaan carruurta aanay iskuul wada tegin haddii gebi ahaantooda iskuul wada aadi lahaayeen nama aanay siiyeen abaalmarintan sababta kaylash iyo aniga naloo guddoonsiiyey abaalmarintan waa in ay doonayeen in ay nagu dhiirogeliyaan inaan sii wadno shaqadeenna oo aan dabcan sii ballaarino hawsheenna ujeeddo kale waxa ay tahay in farriinta ay u diraan hogaamiyaasha caalamka dadka reer bakistan waxa ay doonayaan inay ogaadaan xilliga aad ku laabanayso dalka ee aad halkaagii ka sii wadayso in aad ka shaqayso waxbarashada इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पाकिस्तान जाऊंगी और यहाँ पर तो मैं यानी अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ हूँ एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए छुट्टियाँ मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट mar ईयर dhow तो haddii वहाँ aan la जाने का idmo plan है और hadda अपने waxaan ku mashquulsanahay waxbarashadayda iyo imtixaanaad marka ugu horraysa ee aan helo fursad yar waa laaban doonaa waxaanan u adeegayaa waddankayga waxaan weli xusuustaa gabdhihii dariskayga ahaa ee aan weli iskuul tegin waxaan sidan jiray labiska iskuulka laakiin gabdhahaasi ma xirin jirin labiska iskuulka waxaan dareensanaa in maalintii dhaaftaba uu wakhti ka lumayo ma aanan doonayn in aan rajo tiro waxaan u rajayn jiray in iyagana ay waxbarasho helaan oo ay waddanka horumar gaarsiiyaan waxaad qeexday doonistaada ku aadan in aad noqoto ra'iisul wasaare maalin uun waxbarasho iyo siyaasad waa laba mihnad oo aad u kala duwan sidaasi daraaddeed siday tani kuugu dhalatay तो अ, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करूँ और देखूँ कि यानी हर एक बच्चा स्कूल जाए तो फिर मुख्तलिफ शोबों के बारे में सोचा और फिर कंक्लूजन ये लिया कि पॉलिटिक्स इसके लिए अच्छा शोबा हो सकता है क्योंकि आप पूरी मुल्क की खिदमत कर सकते हैं इस शोबे से waxaan u और, अ, doonayaa in politics aan और, अ, ugu education adeego related- waddankayga oo aan related matters है, carruurta क्योंकि iskuul u diro अगर देखें तो waan ka fekeray हमारी guud ahaan qaybaha kala duwan waxaanan ku soo gebagabeeyey in siyaasaddu tahay dhinaca loo maro in aan ku hogaamin karo waddanka dhinac kastaaba waxaan u malaynayaa in waxbarashada iyo siyaasaddu ay xiriir leeyihiin maxaa yeelay siyaasadda waddankeenna go'aanada qaar ee laga qaatay waxbarashada waa kuwo wanaagsanaa qoraal ahaan laakiin marnaba lama hirgelin waxaan rajaynayaa haddii maalin uun ay codkooda is siiyaan ee aan noqdo ra'iisul wasaare inaan u adeegi doono waddankayga hase ahaatee kuma sinna siyaasad oo keliya xitaa haddii aan noqon waayo ra'iisul wasaare weli waxaan u adeegi doonaa waddankayga
waraysigii wariyaha v o e da laanteeda afka urduga madeeha anwar ay la yeelatay malaale yuusuf oo ay caasho ibraahim noo soo koobaysa ayaynu intaasi kaga gudbaynaa
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda siddeedda ilaa sagaalka fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda toddobada ilaa siddeedda fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaannu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ay v o a sii daynayso siddeedda fiidnimo ilaa sagaalka fiidnimo hawdayma la'aan waxaanaad magaalada muqdisho ka dhegaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye hargaysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m-ta ee v o a iyadoo boosaasana aad ka dhegaysan kartaan idaacadda s b c
haatanna dhegaystayaal haddaynu dhinaca iyo dalka masar u kacno dalka masar waxaa xabsiga laga sii daayey soomaali badan oo doonaysay inay u tahriibaan dalalka yurub dadkan ayaa badankooda ama markoodii hore ka yimi dalka soomaaliya waxaana ay masar u joogeen inay kasii tahriibaan waryaheenna xuseen saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira ciidamada amniga masaarida ayaa sii daayay shan iyo toban qof oo qaxooti soomaaliyeed iyo muhaajiriin kale oo u dhashay dalalka afrika oo xabsiga la dhigay ayagoo isku dayayay inay si sharci dara ay uga tahriibaan dalkani masar xafiiska uned siarta ee waddankani ayaa dadaal badan ku bixiyey in la sii daayo qaxootiga soomaaliyeed iyo kuwa u dhashay dalalka ethoobiya iyo eritreya kuwaasoo in muddo ah ku xidhnaa xabsiyo ku yaala magaalada aleskandariya ee waddankani muhaajiriinta soomaalida oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa afar ka mid ah xirnaa muddo ku dhow saddex bilood halka kuwa kalena ay xirnaayeen muddo ku siman toddobaad cabdilcasiis ibraahim al cadaala oo ah saxafi soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadkii xirnaa ayaan weydiiyey cidda ka dambaysay soo daynta muhaajiriinta soomaalida iyo waddamada kale laga soo daayay xabsiga jarmuus ee ku yaala magaalada iskandariya ee dalka masar ku dhowaad dhowr iyo toban qof oo soomaali ah iyo dad kale oo kala duwan oo ajaanib ah ayaa nala soo daayay kadib markii u n-ka uu hawlihiisa soo deesmada maxaabiista uu la kaashaday lowyariin ama abukaasiyaal masaare ah runtiina maanta si nalagu soo daayay oo oo damaanad ah oo u n-keena damaanad qaada inayna soo dayso oo xorriyaddeena dib noogu soo celiso dabcan waxay isugu jiraan dumar iyo ragba ilaa dumarka soomaaliyeed lix ayay gaarayaan oo dib u helay xorriyaddooda weli dad kale ayaa xiran oo aad u fara badan kuwaasna waxaan ka codsanaynaa u n-ka inay dib xorriyaddooda u soo daayaan ama damaanad qaadaan in raxiimo maxamed aadam oo iyana ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed ee dib u helay xorriyaddooda ayaan weydiiyey sida dareenkooda uu yahay iyo dhibaatada ay la kulmeen inta ay ku jireen xabsiya ku yaala magaalada eleskandariya ee waddanka masaarida alxamdulilah aadaan ugu faraxsanahay horta intaaa soo baxay laakiin alxamdulilah in badanaa ku jirna saddex bilooda ku jirna wallahi dhibaato saa ma la kulmin alxamdulilah hay-addaana garab taagneed waxaa u baahannahay oo dhan ba noo qabanaysay muhaajiriinta u dhashay waddamada soomaaliya ethoobiya iyo eritreya ayaa wakhtiyo kala duwan xabsiga la dhigay xili ay isku dayayeen inay si sharci dara ah uga tahriibaan xeebaha waddankani waa markii afraad oo dowladda masar ay sii dayso qaxooti soomaaliyeed oo ku xidhnaa xabsiyada waddankani kadib markii hay-adda u n h c r ta iyo safaaradda soomaalida ee magaaladan qaahira dadaal badan ay u galeen in la sii daayo qaxootiga soomaalida bilihii ugu dambeeyey waddanka masar waxa uu ka mid noqday dalalka ay ka tahriibaan muhaajiriinta magangelya doonka ah oo isku daya inay gaaraan qaaradda yurub gaar ahaan dalkaasi talyaaniga xuseen saxnuuni v o a qaahira
waa tahay habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal mar kale ayaynu hawada idinka leenahay qodobo dhowra ayaa nagu soo maqan qeybaha dambe idaacadayada hase yeeshee haatanna aynu ku nasanno cododkii baxsanaa jooqle iyo nimco yaasin iyo mid ka mid a heesaha ay wada qaadaan
VOA.
dhegaysan wanaagsan dhegaystayaal halka wararkaas iyo warbixinahaasiba idinka imanayaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe idaacadda idinku soo maqan oo doodii gaabnayd ay ka mid tahay marka horese warkii caalamka oo rogaal celis ah
ciidamada booliiska magaalada hong kong ayaa waxa ay xireen mudaaharaadayaal diiday inay ka tagaan goobihii ay ka socdeen dibadbaxyadii dimuqraadi doonka ahaa maanto khamiisa tobaneeya dad ah oo iska dhiga tiray amaradii booliiska ayaa laga raray goob ku dhow xarumaha dowladda ay ku leeyihiin magaaladaasi oo ay dadkaasi joogeen muddo ku siman shan iyo toddobaatan cisho kadib markii ay booliisku soo saareen digniino arrinkaasi quseeya ayaa waxa ay bilaabeen in ay halhal u qabtaan dadkii goobta yimid iyadoo dibadbaxyaashii kaleetana ay iyagu ku dhiirigelinayeen hadallo dadka la qabqabtay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan maraykanka dick jeny ayaa sheegay in hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a ay qabatay shaqadii looga baahnaa oo ahayd inay qabato taas oo ahayd rabitaanka aan idhaahday aqalka cad ee dalkaas kaas oo ujeedkiisuna ahaa inay samayso qorshe su-aalo lagu weydiinayo dadka looga shakisan yahay falalkii argagixiso ee lagu bartilmaameedsaday dalka maraykanka sebtembar koob iyo tobankeedii jeny ayaa u sheegay telefishinka fox news shalay oo arbaco ahayd in qorshahan loo dejiyey in lagu soo qabqabto kuwii ka mas-uulka ahaa weerarkaas isla markaana loo hubiyo inaan mar kale dalkan maraykanka weerar noocaas ah lagu soo qaadin jeny ayaa sheegay in si ay ay mudan tahay sharaf intaas ka badan hase ahaatee aanay istaahilin in la cambaareeyo isagoo daba socday warbixintii uu sii daayey golaha senatka maraykanku falastiiniyiinta ayaa u baroor diiqay dhimashada wasiir falastiiniyaha oo iska hor imaad ku dhex maray daanta galbeed ciidamada israa'iil arbacadii shalay ahayd kumanaan falastiiniyiina ah oo uu ku jiro madaxweyne maxamuud cabaas ayaa isugu soo aruuray raamalah iyagoo ka qayb galaya aaska zayid abu cayn israa'iil ayaa ciidamo amniyo dheeriya waxa ay soo dhigtay daanta galbeed iyadoo ka cabsi qabtay inay dhacaan dibadbaxyo cusub oo lagaga falcelinayo dhimashada abu zayd qof isa soo miidaamiyey ayaa weerar ku qaaday gaadhi bas ah oo siday ciidamo u dhashay dalka afghanistan isaga oo dilay lix qof saraakiisha ayaa sheegtay in qofka isqarxiyey uu lugeynayay markii uu maanta weerarkaas qaaday ugu yaraan toban qof ayaa dhaawacmay oo ay ku jiraan dad rayid ahi daalibaan ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarkan maleeshiyaadka daalibaan ayaa kordhiyey weerarada ay ka geysanayaan kaabuul iyaga oo bartilmaameysanaya ciidamada afghanistan iyo weliba kuwa reer galbeedka
habeen wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waa habeennimo khamiis oo koob iyo toban ay tahay bisha ugu dambaysa sanadka ee disembar halkaasi aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dooda gaaban magaalada muqdisho waxaa kusoo diyaariyey wariyaha v o eda axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalmahan waday wadatashiyo ku aadan shakhsiga oo u soo xulayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuuna madaxweynuhu maalmahani la kulmayey mudanayaasha kala duwan ee baarlamanka soomaaliya siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada haddaba madaxweynaha shakhsi ceynkee ah ayaa looga fadhiyaa in uu soo magacaabo xubinta doodda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qaybgelaya cabdifataax maxamed cali oo ah aqoon-yahan ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdi cali tooxow oo isagana ah aqoon-yahan kale oo soomaaliyeed waxaana su-aasha hore aan siiyey cabdifataax maxamed cali
walaal ani maanta waxaan qabaa in madaxweynuhu la tashi badan maadaama uu la sameeyey baarlamanka siyaasiyiinta ururada bulshada inuu keenayo ra-iisul wasaare samati bixin kara wakhtigaana ka saari kara ummadda soomaaliyeed dhammaystiri kara wakhtiga inta kadhib sababtoo ah waxau kusoo fiilogaroobay madaxweynuhu labadii ra-iisul wasaare oo hore oo la riday baarlamanku ay rideen oo ayagu ahayn kuwa isdaqaaladiiba taa la ajligeed maanta waxaanu filaynaa oo maan rajaynayna shacabka soomaaliyeed inteeda ku jirta ilaa inuu nooga dhiga xataa kan la keenayo mid samata bixiyo oo shacabka soomaaliyeed wakhtigeena isagii madaxweynuhu ay buuq la-aan ku dhamaystaan marka adigu rajadaasaa qabtaa in shaksi wanaagsan oo madaxweynuhu soo xuli doono haye anigu ma qabo rajadaas ma qabo sababtoo ah een, waxaa dhiman maxay sideed toban bilood iyo ma aqaan labaatan bilood waxay yihiin Een, ra-iisul wasaaruhu madaxweynuhu wuxuu laba ra-iisul wasaare isku dhaceen kii ugu dambeeyey wuxuu lahaa waa nin aqoon-yahana waan aragnay ahaanshay iska mareen ee iskala baxeen anugu kama fadhiyo kolley ra-iisul wasaare karti iyo meeshii adduunyada nin ilbaxa oo adduunka wax ka keeni kara in la soo wada umalayn maayo waxaan isleeyahay ra-iisul wasaare wuxuu rabaa ay maxayday hal jid wada qaadaan oo mawjada aan ka hor imanin mawjada la qaada dabaasha sida fiican dab- mawjadu markay ka hor timaado mid aan ka hor iman ee mawjada israaciya ayuu keenayaa baan qabaa Een, ummadda soomaaliyeedna dee kolley mar kasta waa iska dareero joog oo mar kastaba dhagood wax fiican kumay soo dhici jirin Een, arrinta madaxweynaha iyo ee, ra-iisul wasaaruhuna mar kasta iman jirtay waxaan qabaa xitaa hadduu nin baariya keeno een, baarigaasi xasan sheekh dantiisa ka shaqayn maayo ee w- khilaafku ma noqonayo mid joogto noqonayo ma fahamti oo saldhig ma noqonayo mid joogto khilaafku oo ay si sharaf leh lagu wada dhamaystoon sababtoo ah meeshii powerkiibaa mar kasta laysku haystaa problemku wuxuu waaye dastuurkiibaa wuxuu leeyahay ra-iisul wasaarihii qodobkaasaan xaq ku leeyay madaxweynena kaasaan xaq ku leeyay marka taa halla xaliyaa leedahay taas hal Haddi shakhsi.
Een, micno ma samaynayso rais- dad buu la tashaday saasuu sameeyey soomaaliya waxay u baahan tahay nin kartile oo maxayday prime ministerka inuu shaqadiisa looga looga madax baneeyo laakiin hadday noqoto dee nin baariyaan keensanaya oo maxayday sacabka ila garaaca dee dan soomaaliyeed iyo mustaqbal soomaaliyeed iyo da- dana soomaaliyeed kuma jiraan baan qabaan Wa- waa garta cabdi Een, cabdi fitax een, wuxuu leeyahay saaxiibkaa waa maqlaysaa een, ra-iisul wasaare la keeno ayadoon dastuurkii qabyadaha ama qabya qoraalka aha wax laga bedelin mar kastu khilaafku meeshuu taagnaanaya aduu taa ka war ani taas wax ka gowan- wax ka duwan baan qabaa walaalka cabdicali wuxuu yidhi een, ra-isul wasaare baariya ereyga baariya war ra-iisul wasaaraha la keenayo waxaa keenay waa madaxweyne soomaaliyeed iyo shacab soomaaliyeed gartooda iyo arrintooda waxaa dhex taalla baarlamanka soomaaliya ummadda soomaaliyeed madaxweyne garwadeen uu ah beesha ra-iisul wasaare garwadeen ka dhiganay beesha caalamka oo madaxweynihii intuu amaawiirtiisi iyo wuxuu u diray iyo shaqadii ay wada fulinayeen ka tashan laayeen kala tashanaya qof kale oo baasaboor wata dalka walaalo macaano xal uma hayo xal waxa u haya qofkii madaxweynuhu uu magacaabo oo ra-iisul ka dhigo inuu ra-iisul wasaaraha tala wadaagula noqdo laakiin nin dhahay beesha caalamka ani waxay fushay beesha caalamku fi- een- een- fi- een waxay hiigsanaysaa ama waxay een, doonaysaa waasanaysaan saan waxu qabano madaxweynuhu dalkii dalka isagaa joogay labaatankii sanana kama bixin burburka sidaana ka warqaba waxaana sharciyadu u leeyahay mas-uuliyadda ka saaranta ilaa xawayaanka ugu yaro quraanjada xil ka saarayna madaxweyneheenna ra-iisul wasaaraha uu keeni doona inuu kii samata bixin lahaa ay si nabadan ku wada dhamaysan lahayn wakhtigooda waa gartay Een, anigu waxaan leeyahay walaalkay meesha ku cuncunaysa anaa ku xoqeeye ra-iisul wasaarahani een, marka hore d- ee lagu soo xulayaa ma noqonayo mid karti iyo maxayday inuu wax soo kordhiye waxaa lagu soo xulayaa ninbaa wuxuu yidhi hooyadaybaa hooyadaa waa dhashay wuxuu yidhi hooyadee hadday dhashay maxaad ka sheegi aabbahay soo kama dambeeya soo baarlamaankii ma joogaan waxaan kuu sheegayaa een, ra-iisul wasaare waxaa la rabaa een, aan maxayday dhaanska la ciyaarayo oo dhinac wada socdaan een, u malayn maayo weliba madax waxaan kaloo iftiiminayaa ra-iisul wasaaraha imanaya haddii au xitaa soo xusho mid baariya wuxuu noqon doonaa mid aan maxaydi ay mar kasta khilaafka awnu ka dhammaan oo een, wax awnu madaxweynuhu ku faraxsanay oo ka shaqayn doonaa ayaan qabaa marka anugu ma qaboba maxaa maxaa maxaa rajaxmada adiga iyo rajaxmada waxaan ku muujinaya een, ka soo bilow een, cabdilaahi yusuf iyo cali maxamed gedi een, sheekh shariif iyo cumar cabdirashiid een, is- madaxweynahan laba ra-iisul wasaare waa wax maxayday arrin uguba maaha xaajadu waa wax soo socday maaha waa wax soo socday marka arrintii waa arrin meesha taalla sababtoo ah ra-iisul wasaaruhu shaquu leeyahy madaxweynuhu shaquu leeyahy waxii ma kala cadda nin kasta wuxuu ku leeyahay dastuurkan la murmuraaqay waxbuu sheeganayo een, qodob qodob hebel anaa ku fiican qodob hebel baan xaqu leeyahy kana qodob hebel baan xaqu leeyahy marka waxaan qabaa meeshii Marka lagu kala- xalku- meeshii lagu kala bixi lahaa waa baarlamaanka baarlamaankii la rabay inay een, cadaaladda xaqa iyo baadil kala saaraan dhaameelka kolba kii la daadiya ayaa garoonka la galaa marka la galana qolo faraxsan baa soo baxda qolo naxsanna way soo baxdaa marka waxaan qabaa soomaaliya allah u maqane een, ilaahay nasra ha u keeno Een, walaalkii cabdi cali waxaan leenahay horta dad cay orta waxaas oo dhan waxaa ka fiican baarlamankeena iyo ummadeena iyo haddaan ayna inagaa dhibaato isugu wacan maanta baarlamankeena haddaan nahno dhaameel oo loo daaday dhaameelka xoolaha loo daadiya horta oo dad looma daadiyo bini aadana walaalka cabdi cali waxaan leeyahay baarlamankeena iyo madaxweyneheena muddo afar sana a isimadeeni salaadiinteeni shacabkeeni dadkeeniba waana la doortay doorashadii la doortay ilaahay baa u- nimankan u saamaxay fursaddaa siiyey waktigooda had ilaahay uu khayr inay ku dhamaystaan baan ka baryaynaa mooye inaa inagu aan shida kicinno dhaameel baa loo duulay aflagaada aan samayna maa way xunun aragna xataa ilaahay inaan u barino oo dhan ilaahay uu khayr noogu bedel baan xaq u leenahay xataa Eh, waxaa kaloo walaalka cabdi cali uu sheegayaa Eh, maanta aniga haddaan adiga- Raj- rajadaadu marka adigu- Rajadayda anigu maanta waxaa weeye in la keenayo ra-iisul wasaarihii ku habboonaa oo la dhammaysan lahaa madaxweynaha waktiga inta ka dhiman marka waxaa leedahay waa la soo arkay dhibaato iyo khilaaf marka een, markan waxaa leedahay waa lastig oo markii ugu dambeysay markan waa laastigii labada waa isla dhamaysanaya waqtigooda si nabadooda lasula dhamaysanayaan weliba soomaaliya markaa waxay gaaraysaa u malaynaya mustaqbal weyn labaiyo toban laba- labada kun lix iyo toban hesigi la gaarayay insha allah inuu fulayaan marka wadadii cagta saartaa la- wadada wadada cagta saartaa anigu waxaan qabaa anigu waxaan qabaa aan soo- aan orodno anagoo fadhina aan orodno maxay ayaan qabaa waxaan leeyahay horta xildhibaanadaad sheegaysaa anigu xildhibaannimo kuma diidin oo dee magac xildhibaan waa xildhibaan waa nin ummadda mas-uulka ah laakiin waxaan qabaa aniga weli xildhibaan le mooshin ummadda u dan leh oo ama institutionskii dowladda xerarkoodii hoose ka hadlaya ma arko waxaan arkaa un prime minister iyo madaxweyneha isqabsatay haye kabacdi oo la kala habeenkii la kala tuxtuxanaya dadkii war umadii meeday dadku waa baaba'san yihiin marka waxaan qabaa aniga ra-iisul wasaaraha la keenaa xitaa haddii oo la keeno nin baari oo dhaganugul anu odhan maayo nin karti iyo hufnaan iyo wax soo kordhinaya kolley noqon maayo mid ay madaxweynaha si fiican dhaaska u wada dheeraan mar ay baashu dhexda ka daloosantaba oy xagal yeelataba tii xagal toosinaysa waay sababta waxaa leeyahay een, nin hebel hadduu seexdo waa isagii uun laakiin adimada isfahmi kareen hadduu yimaado ka war waxaan isku waxaan isku fahmi karaynba een, maxay dee dastuurkana maxay dee een, aan wixii kale xadirin baarlamaankii wixii kale een, haddii laysqabtana lagu kala bixi lahaa na dhaameel daadin iyo maxay dee garoonkaasi koox naxsan iyo koox faraxsan ba kasoo baxda marka ugamaanu baran midda labaad waxaan kaloo leeyahay een, prime ministerka imika imanaya Ma baarlamaanku waa sharci dejinta wadanka waa meesha lagu kala bixi lahaa dee niyow sharci dejin afkay ka tahay hadday sharci weli miyaad aragtay adiga iyadoo laleeyahay een, qo- qodob hebel iyo qodob hebel ama sharci hebel buu prime ministerkaasi dumiyey oo lagu eriyey ma jirto waad ogeyd maxamed saacid waa loo diiday inuu ka hadlo een, ma- een, fagaaraha inuu soo istaago waa loo diiday ninkana xoogaa raftay oo xoogaa nabaro yar kaga tegay oo garafooyin gaadhsiiyey isna waa baxay marka waxaan qabaa laakiin waxaan kaloo sheegayaa oon iftiiminayaa ra-iisul wasaaraha imanaya kolley maxaade ha ka faa'iidayso fursadaha jira
aad baa u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasna waxay ahaayeen cabdifataax maxamed cali oo loo yaqaano dhulqas oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdi cali tooxow oo isagana ah aqoon-yahan kale labaduna waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa axmed xasan colaad oo barnaamijka dooda gaaban inala socodsiinayay haatanna wajeer ururada ganacsatada gobolka wajeer ayaa maalmihii lasoo dhaafay kulan dhanka isdhexgalka ah ku lahaa magaalada wajeer waxaana ay sheegeen in ganacsigoodu uu hoos u dhacay kadib ammaan darrada ka dhacday qaybo ka mid ah gobolka wariyaha v o a ee gaarisa maxamed faarax shire ayaa khadka telefoon kula xidhiidhay xasan maxamed xasan oo ah guddoomiyaha guddida da- ganacsatada deegaanka wajeer Ah, shirka inta aan qabanay wuxuu ku saabsanaay eh, qulqulutooyin eh, yar oo ay ammaan ka taagnaay eh, magaalada wajeer Eh, dadka ku wada becsharaysta waxaa dhacday in dad magaalada dhexdeeda lagu dilay dadkii hadda dilina heebtoodana aan la garanaynin nooca ay yihiinna aan la aqaanin ay dhacday dadkii deg- kenyada hoose ka imaaday inay ka qaxaan magaaladii Eh, shaqooyinka ay wadanka u hayeen oo dalka u hayeen oo wa- wajeer ahaan dadka degan ay u hayeen ay ka farxashaan oo ay dhahaan anaga halkan waana lagu dilayaa ma joogayno waata taasi run ma aha miya oo ma jirto miya guddoomiye annaga waxaan leenahay tanida ma jirto oo mana dhici karto oo wax hadda dad gaara loo tilmaamaysanaya ma jirto dembiyada ka dhaca meeshan oo hadda dadka lagu dilo la sheegayo waa dembiyaha wadanka ka dhacay ka mid tahay cid hadda gaar oo lagu eedeyn karo oo la yaqaano oo la xaqiijinayo ma jirto laakiin laakiin eh, dembiyada ka dhacaya dalka iyo dembiyadii mandheera ka dhaca oo kale ama sida gaarka ah, qowmiyad gaar ah hodheel ay leedahay ama baar khamriga lagu cabo oo qowmiyad gaar ah oon markaasi muslimiin ahayn bam lagu tuuray miyuusan damiirkaaga ku siinaynin in dad gaara loola jeedo maya annaga malihin dad gaara loola jeedaa Eh, maxaa yeelay dembigaas ku lamid ahaa nairobi ka dhaca oo dadka ayaga dhexdooda ay isku sameeyaan oo hadda wadkenyada hoose ka yimaaday kanna ma dhihi karna d- dad gaar ahoo ama qowmiyad gaar aha loola jeeda ama soomaaliya ku ku dhigaysa ummadan kale oo waddanka kenya ka hoose lama dhihi kara maxaa yeelay dembigu waa dembi dhaca dembiga xagga ka dhacay iyo kii wajaar ka dhacay iyo kii nairobi ka dhacay waa isku mid waa laba dembi oo isle waaye ma dhihi karna marka dad gaar aha loola jeedaa waa tay kadib maxaad dhibsateen marka oo keenay inaad shirkan qabataan oo saxaafadda la hadashaan oo aad banaanbaxan samaysaan iminka waxaan ugu kalifay waxaa waaye becsharadii waa istaagtay dadkii kenyaanka walalaheenahay oon la becsharaysanaynin way naga ambabaxeen ayagana cugdada ku beerantay oo ay leeyihiin annaga isir ahaana noola beegsanaa diin ahaana noola beegsanaa kuma noolaani karna mana ka becmusturi karna eh, wa- wadankan wa- magaalada wajeer sidaas darteed annaga tiyada dhibaa nagu dheg- nagu noqotay wadankiina waxay u keentay dib u dhac oo shaqadii iyo becsharadii kala socotay way kala istaagtay dadkii shaqada hayay oo xirfadlayaasha ahay waxay ka yimaadeen kenyada hoose dadka ayaga ah maadaama wax xun laga dhaadhiciyey oo waddankana aan ka jirin ayagana waddanka inay iskaga cararaan ay go-aan ku gaareen bangiyada naftooda dadka ka shaqeeya ayaga u badan oo maxaa yeelay kombyuutarada iyo waxyaalahan mutacalimiinta ayaga waaya way iskaga kaxeen oo hadda waxaa dhici karta bangiga naftiisa feelkii loo geli jiray feelka dheer ana hadda loo gala becsharo tanidii caqabada ku tahay nin lacag banaanka la taagan oo leen dheer ku jiro waa dhibaato fara badan ay ku tahay ninka bacmisturka waqtigiisa ay luminaysaa Waa tahay.
hantidiisana khatar ay ku jirtaa maadaama leen dheer ku jiro waa tahay xasan waxaa tahay gudoomiyaha ganacsatada ee countiga ee wajeer ayaa tahay ismaamul ayaad leedihiin dowlad ayaa samaysateen oo dastuurka ayaa idin ogolaaday maxaa diidayo in arrinkaasi aad dowladda la wadaagtaan oo aad xallisaan oo idinku ka ganacsato ahaan maadaama dadka iminka dhibaataysan ee laga kala tegay ee ganacsigoodii socon laaya maadaama idinku aad tihiin maxaa diidaya inaad sh- wada shaqayn dowladda la samaysaan oo dembiilayaasha aad ka hortagtaan taliyada waa ku tala jirnaa si waxaan hadda rabnaa inaan isku xirno dadka bacmisturka ahay iyo dowladda ee wadahadalna aan yeelana intaan ka hor wadahadal waa noo socday haddana wadahadal kale aan noo socdo oon arrinta iida aan baaritaan ku samayna dembiyaha dhacaaya soomaalida way ku dhimataa intaasoo ruuca soomaaliya ku dhimatay oo wajaar dhexdeeda lagu dilay ama nairobi dhexdeeda lagu dilay Eh, dembigaas isaga eh oo meel kastaba ka dhacaya dadka wadanka isaga jooga magaalada iida jooga way ka wada tashanayaan annaga iyo dowladana waa xiriiran wada leenahay waana ka tashanaynaa waana xalinaynaa xiriir weynna waa la-aanaynaa oo dembiyada ayaga eh si ay ku dhicin mar damba falkeeda inaan galno oo dowladda kala tashano oo dadka kalena ay cabsi gelinin oo ay wadanka ka kaxin xirfada ay dadka u hayeen iyo ayaga naftooda shaqada ay haysteen ay shaqalaan ku dhicin ayaan rabnaa Een, xasan een, saan la soconno een, een, dadka ka ganacsanayay guud ahaan gobolkan ma ahayn oo keliya een, dadka aad sheegayso marka maxaa diidayo in boqolkiiba sagaashan idinku aad aheedeen ama siddeetan aad ahe- aad idinku soomaalida tihiin oo aad iska joogtaan oo iska ganacsataan ma ganacsan karno waxaan u ganacsan karin ganacsigaayna wuxuu ku xiran yahay soo kenya soomaaliya kuma xirna etoobiya kuma xirna wax kasta waxay ka imaanayaan nairobi nairobi markaan wa maadaama wax kasta ka imaanayaan dadkii lasoo dhex marayna ayaga yihiin haddii dadkii wadanka degan isu qaadaan cududda isu qaadaan sooma dhex mari karaan baabuurti baabuurti way kala joogsanayaan dadkii alaabta kaa gadan jiray naftooda sida iida kuma dhiirigelinayaan Eh, way kaa gaabsanayaan oo waxba kaamaba gedayaan aan dhici karta in waxba kaa gedin haddana inay ku cadowsadaan aan dhici karta adiga naftaada inaad baxda meel ay nimankaan degan yihin kalgood inaad tagta kuma dhiirin geertid maxaa yeelay waa waa lagu bartilmaameysanayo waxaa leeyahay nimankii shal dadkaan ilaahay waa dadkaan oo dadkaan dad kenyaanba ma aha anaa loo qaadanaya si aan taasi u dhicin waa waxaan u cawanayna dadkaan ayaga waa kenyaan annagana kenyaana nahay wixii dambi oo dhaca waa wax wada dhacay oo annagana wada qabsaday ma wax ayaga gaar u qabsaday maaha marka waxaan Waa tan.
diidanahay in ayaga ay gaar ay arrinta ay ka dhigaan oo ayagana dadka kala cadowsadaan annagana aan u aragno dad ayaga eh, annaga caqabad nagu ah waa tahay een, xasan een, ganacsigaad ka hadlayso ma midka keliya ee magaalada wajeerba mise waa guud ahaan ganacsigii een, isku socodkii gobolka odil baa xirmay waxaan la soconnaa soomaalidu inay hanti badan ku leedahay qaybo badan oo mombaaso ka mid ah een, qaybo badan oo ka mid a dalka sida nairobi naivasha nakuru dhammaan eldoret ay degan yihiin xoolo dhaqato idinku aad tihiin weliba xoolo badan oo idinku aad leedihiin ay gudaha kenya ku jiraan kuwaasi een, ka waran een, saameyn ma ku yeelatay een, arrinkan saameyn weyn ay ku yeelatay becsharada hadda wadadan weyn oo isku xirta gaarisa iyo nairobi ilaa iyo mandera waa hal wada wada kalena wasiolo ay ka baxdaa oo mooyaane ay kasoo baxdaa ilaa waxay tagtaa nairobi intaba dhexda waxaa degan ummada kale oo kenyaankaa degan tiida hadda xoolo lama dhex marsan kara lagumana dhex dejin kara alaabna lagama soo gadan kara dadkii way kala fogaadeen caqabada weyn ay ku noqotay dadkii hadda beeraha ku juri hataa waxaa dhici karta ninka xoolaha ka dhumaata aanu raadsan karin ooba doonin karin oo meesha xolihiis ku maqayn aadi karin waa kuwa xoola dhaqatada ee gudaha ku jira ama ganacsata xoolaha ka ganacsanaya dabcan kuwaad oola jeedo ha xoolaha ka ganacsanaya iyo kuwa beeraha ku jiro oo beeraha oo dadkan ay kenyaanka hoose iskala yihiin beera kuwooda oo xoolaha ku jiraana jirta dadka ayaga ahay baqdin ay ku nool yihiin oo xoolihii hadda welwelahaya waa tahay xasan ugu dambeyntii muxuu yahay xalka marka kastoo ko inaad saxaafadda la hadashaan oo shirar aad qabataan muxuu yahay xalka seebay kula ta adigoo soo koobaya annaga hadda waxaa waay xalka aan rabno waxaa waaye hadda aan ugu dambeynta iskugu imaanay inaan isku xirna bacmisterka maadaama aan isku xiran yahay global yahay asaba global si haddana annaga kenyan ahaan bacmisterka aanu isku xiran yahay kala maarmin waxaan rabnaa inaan dadka kenyaanka ahay iyo dadkii soomaalida ahay oo isku wada kenyaanka ahay laakiin kala isirka ahay dadka kala isirka ahay sidii laiskugu xiri lahay kaasi wuxuu ahaa xasan maxamed xasan oo ah guddoomiyaha guddida ganacsatada deegaanka wajeer oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a ee gaarisa maxamed faarax shire
halkaasi weli aad naga dhegaysaneyseen waa v o a washington booliiska iyo hay-adda sirdoonka ee gobolka waa hay-adda sirdoonka gobolka washington ee dalkani maraykanka ah ayaa waxa ay baarayaan weerar dhowaan loo geystay tagsiilo soomaali maraykan oo isagu weerarkaasi loogu geystay in uu salka ku hayana la sheegay sinji iyo diin nacayb tagsiilahaasi soomaaliga ah oo lagu magacaabo aadan cabdulle gacal ayaa waxaa sabtidii feer ku weeraray dhalinyaro uu soo qaaday isagoo ku sugan magaalada siyaaral ee gobolka washington falastiin axmed iimaan ayaa wareysatay tagsiilahaasi waxayna ugu horreyntii weydiisay bal in uu noo sawiro sida markii hore nimankan ay ku kulmeen
waxaan ka soo qaaday samaha magaalada oo la yirahdo belltown first avenue iyo wadda la yihahdo blancher marka waxaa ku yaala meel tagaasada ay fadhiistaan oo anigoo meekas ka fadhiya oo ku sugaya qof maarat kastamar aan qaado de i yimaadeen raggaan macnaa iyagoo afara iyo hal naag marka meeshaan ka soo qaaday marka sidee muranka dagaalka dhaliya uu ku bilowda maxay kugu yidhaahdeen dad sidee ah ayayse ahaayeen marka ugu horreysay ee aad soo qaadaysa marka goormay kugu bilaabeen inay kula dagaalamaan waxay ugu bilaabeen macnaha adiga dagaalka mar intii waddada lasii maraya waxay ugu dhaheen meeshaan aa naga qaadaysaa waxaana geynaysaa dukaan la yirahda q f c oo macnaha oo grocery store ah oo oo maxaabadda aan u socon u dhow marka marka intaan dhex sii maraynay ayay waxay ugu dhaheen raadi ah noo shid macnaha noo daar maaragtay music noo daar marka raadi ah markuu haleysan yaha camal aan ku iri anigana ma rabin inaa music shido marka xoogaa muran ay la galeen oo maa noo daartid iyo ay ugu dhaheen marka adigana music waxaa u diideysid caqiidadaada u diideysa ha caqiidadeeda ha gaariga macnaha lacag baa nagu qaadaysaa noo shid marka anigana macnaha markii aan arkay inaan maarata aan mawqifkayga aan ka laabanaynin waxay igu dhaheen shibay iga dhaheen iskay dhaafeen haye marka maxaa xiga marka goormay gacan qaadka bilaabeen gacan qaadka waxay bilaabeen markii aan nimid xaafadooda macnaha gurigii ay u socdeen markaan nimid marka albaabka marka haddii uu xiran yahay inuu qofka iska furo way ku adag tahay marka mid iga kamid ah kuwa gadaal fadhiyey ayaa wuxuu yidhi uu caytamay macnaha albaabka naga fur waxsaas camal hooyadaas sidaa ku samey camal oo yidhi markaasaan waxaan ku yidhi niyo maaragtay aflagaadada jooji mid marka ninkaan kale oo maaragtay dagaalka samayn doono ayaa soo dhexgala arrintii oo maaragtay adiga anigoo maaragtay usoo jeesto oo iyo aflagaadeeyey wax ma nooga sheegi kartaa waxyaabihii ay kugu dheheen waxyaaba igu yidhi waxaa kamid ahaa waxaa tahay argagaxo waxaa tahay maaragtay nimanka la yihahdo nima nimanka maaragtay ciraaq iyo meelaha ka dagaalamaya ha ayaa tahay wadankan sidee lagugu ogolaaday wadankaa wadankaada maahan aniga macnaha waxaan kamid ahay militariga xabad baa madax kaaga dhufanaa waxaas camal oo yidhi intaasoo eray adiga marka maxaa dareentay marka intaas ku dheheen afar qofna ay yihiin aniga macnaha xoogaa maaragtay ani aan wanaagsanayn waan ka waan ka xumaaday aadaan ugu xumaaday leanna maxaa yeelay aniga maaragtay waxyaabahaas oo sheegaya aniga wax shaqo aan ku leeyahay malahan marka aad aan ugu xumaaday waa kulley waa waa waan dhibsaday ereyada oo dhahay laakiin aniga macnaha haddii intaas uu ku simo oo maaragtay oona gacan samaynin macnaha saas aniga ka jeclaan lahay ma garat wax dhibaataan uma raaca lahayn marka gacanta maxaa keena marka hadduu mar intaas ku dhahay oo aad ka aamusta gacanta waxaa keenay wuxuu ugu yidhi gaariga ka soo deg dagaal aad diyaar u tahay gaariga ka soo deg marka waxaan yidhi ma soo degaayo markaas wuxuu yidhi waan gaarigaan kugu dhex eh, feerayaa markaas waxaan yidhi maya ma ma samayn karta camal aan ku yidhi aniga haye markaasuu feerka bilaabo marka marka credit cardkiisa aan u celiyey intaas marka aniga credit cardkaan ku mashquulsanahay oo maaragtay eh, bahalka lacagta laga bixinayay ayaan ku mashquulsanahay marka credit cardkii markaan maaragtay ka dhameeyey oo lacagtiisa aan jaajgabeeyey credit cardkaan u celiyey meeshii aan ka filinaya albaabka inuu xiro wuxuu sameeyey macnaha wuu soo booday jilbaha ayuu wuxuu saartay kursiga hore oo qofka fa- macnaha baasanjarka fadhiyo oo fadhiisto markaasuu feer igu bilaabay anigoo aanan ka filinaynin gaarigana macnaha bareega ayaan lugta ku hayay feero ayuu igu bilaabay oo aanan kala joogsi lahayn markii aan wareeray oo maaragtay macnaha meel laga jira ayaan garan waayay kabacdi waxaa dhacday een, inaan maaragtay bareegii macnaha maaragtay aan i- maamuli waayo oo gaarigii marka nala cararo gaarigii markuu nala cararay gaariga marka wuxuu sameeyey mataqaanaa macnaha zigzag waxaa la yidhaahdo oo maaragtay een, gaari oo isku qalloocinayo camal kabacdi markaas wuxuu sameeyey baabuurka saddex gaari oo maaragtay oo oo wadada baarkin ku ahayd ayaan taat aan ku dhaca xoogaa meel yar ka taab ka aan ka taabtay kabacdi sidewalka macnaha marshibiyadiga ayuu gaariga ilasii gudbay guri apartmentia oo maaragtay oo meesha maaragtay eh, macnaha eh, jaranjaradiisa ayaan ku- ayuu gaariga marka aan ku dhacnay mar- mar- markaasuu istaagay gaariga kabacdi marka dad meesha maraya ayaa marka macnaha booliisku waceen ayaa nagu soo cararay marka way carareen markaygana marka booliisku markuu yimid een, ma yimaadeen booliiska maxaase dhacay markii ay yimaadeen booliiska markay yimaadeen anigii su-aal iyago wareysteen waxay ugu dhaheen macnaha maxaa kugu dhacay see wax u jiraan sidii aan waxay dhacaan u sheegay waxay dhaheen marka halkaa isme xagga noo istaag yar meesha maraaya oo etoobiyaan ah oo tagsiilo ah asigana ayaa arkayay macnaha si wax u dhacayeen iyo gabadhaas gabadhan macnaha asigay u ahayd macnaha passenger marka gabadhii iyo asiga ayaa booliisku wacay marka booliiskii u sheegeen macnaha si wax u dhaceen xataa guriga macnaha ay galeen een, macnaha nimanka dhalinyarada oo maarata oo dhibaatada sameeyey mid kamid ah, ninka dhibaatada sameeyey niman ragga la socday aniga xataa maana garan lahayn meelay gal- meelay galeen marka eh, eh, dadkaas baa ilaahay subxaana watacaala igu caawiyey
waa tahay kaasi waxa uu ahaa aadan cabdulle gacal oo u waramayey falastiin axmed iimaan halkaasi aad weli nagala socotaan waa v o a washington qaybihii dambe ayaynu soo gaarnay ismaaciil maxaa noo xiga sahraay haatanna waxaa la soo gaadhay xilliyada aan dhegeystayaasha ku nasin jiray mid ka mid ah heesaha macaan waxaanu noo soo qabanaynaa hees uu qaado bashiir cali xuseen fanaanka la yidhaahdo Mhm.
oo maryan hees la yidhaahdo
muddo badan ayaa waday maweeladaan taagoon ku merahay hadalku si aan ku maqsuudiyo meelmeerigay mooday xaajadu meel wacan inay marayso meherka biyo loo haray wayad muran ka taagtoon macsalaamayigu tiri kaamana mutaysane axdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaahi wayad muran ka taagtoon macsalaamayigu tiri kaamana mutaysane axdiyaadu meel dayan waxaa dhaantamayaahi filanmayn maryanay marna kama filaanayn inaad mayahay waa tahay codkaasi baxsan waynu ka xunnahay inaynu idinka kala jirno wakhtiga ayaase noo saamixin heeskaasi maryanay iyo bashiir cali xuseen ayaynu guud ahaanba idaacaddii fiidnimo kusoo afmeeraynaa sahre cabdi axmed anigoo ah iyo ismaaciil xuseen farger iyo dhammaanba dabcan bahda v o e da waxaynu idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh
inaad mayahay leedahay walumaantaadi tiri ismanata haddaad mooda caashabu maalma qura inuu yahay ficnihiisa maadara muujiyo cayaar baad moodaysaa inuu
This program has come to you from the Voice of America, Washington.